Xildhibaanka degmo baarlamaaneedka Ceeldhaas mudane aadan Keynan Wehliye ayaa soo gaaray magaalada Ceeldhaas halkaas oo ay shacab tiro badan ku soo dhoweeyeen mudane aadan Keynan Wehliye oo bulshada Ceeldhaas la hadlayay ayaa ka warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay muddada xilka uu hayay waxaan keennay inaan baashaannaa wixii gidibdhax oo dhexdeenna oo magaceenna idinku keenaaya shaksiya noqotaa cilnimo noqotaa degmo noqotaa inaan ka wada hadalna anigiiyo madaxdii la soo doortay odayaashina hal qowlaan iin soo saarna oona fili doonna ilaaha hadiina inaad idinkana nagu raacaysiin maxaa ka mid magaaladan ceeldhaas maynoran waan iin sheegay dowladdana waa bixisay sidoo raamoo laga hagaaji inaan ka hagaajina idinkana hadaad nagu gargashiin oo guri kastaba aan gaarsiina faraj oo la biimeeyey raamo ay ka dhacday haddana dowladda qarashka waa bixisay toban shil la iska bixiya intaana bishi ku soo gashi la dhaha xagga gardow iyo ayagoo xafiiskooda fadhiyaan ay koonka darogurayaan dowladda taasaan ka raadinayna inay noo suubis waa ogsoontihiin sanadkan biyu waa noola jiiday ilaa iyo qarsa juqaala warcaddey jigjiga waa loo jiiday caadoola waa loo jiiday maandhaxdaada deelo waa loo jiiday daalcabdallaahi waa loo jiiday waa ogsoontihiin hadda waxaan u jiidahaynaa ilaahay hadduu yidhahay dowladda candaraaska ay bixisay degmadii weyneed oo griftu dad badan oo reeceeldaas banaa griftu nooga soo coday taqwaa laga bilaabo buubo kasta jidkaas ay marta meela dhahaa haruumirgoor ay marta beledulamiin ay marta ay tagta biyacad dowladda waa noo bixisay waana ku shukrayna tulaatula oo weligaa dambiyi lahayn biyaa lagu qubaysanaya soo shukri lahay maaha hadda dowladda waxaa kaloo inoo ogolaatay inayna siiso biyo kala oon ku nasiibsanna oo dadkii reer la kooleey waa isla fiirinayna ama kilkilay laga jiida ama laga jiida ceeldhaas oo ilaa ay la kooleey la geeya ayakana dadka reer la kooleey nasiibkooda meeshiidan ay ku qaadaan dadka kale oo reer beledweyn ayakana way rafaadeen waxaan ugu jiidahaynaa biyo kilkile ilaahay hadduu yidhaha ilaa ayakana ay meeshiiday ku tagta dowladdana qarashka waana siisa magaalo kaloo hadda la bilaabay oo la dhaha barquuqaay iyo cabdiwaaqo ayakana maamul xumaa ka jirta ilaa iyo yaaqo ayakana barquuqaay biyo waxaan ugu jiidaynaa ilaahay hadduu yidhaha kilkile ayakana nasiibkooda ay noqotay lacaga loo helay magaalada la dhaha liidaan ayakana biyo waxaan ugu jiidaynaa juqaalla ilaa ayakana ay biyo meesha ka helaan marka waxaa soo bixi doonto xaggeen biyo afcabitaan aan lehen ceeldaas biyaha marka ay kilkilay tagaan orota ay u haroori doonaan baqala ay tegi doonaan waxay tegi doonaan ilaahay hadduu yidhaha ayakana dhagax leey meelo yar ay kusoo heri doonaan marka oo meeshiin biyo lahayn banaaney iyo magaalada kala dhaga yar iyo buulihigli meelo yar ay kusoo heri doonaan meelihii kaayna aan ka wada tashan dowladda kenya waxaa kaloo inoo soo qararisay jidkaan haddaad halkan aysan jidyaalka highway aldha magacyaday qabaan jidkaan awal hore ilaa baasir ilaa halka manaa c d f ta lahaan jirta c d f ta waa laga qaaday hadda kenya national highway jidkii habaas weyne oo kale ay dowladda nambar siisay jidkan asagoo ka soo baxa tarbaja soo maraa majaloow caanola soo maraa halkaan maraa ilaa baasir ka taga waa highway number hadlale dowladda kenyana waa ku mahadinaynaa ku kala dowladda waxay noo ogolaatay asagana danaba ka soo baxa warcadday soo mara halka soo mara kilkiley maraa cabdiwaaqoo maraa yaaqoo maraa giriftu mari garsay qooftu cadibool hadaadho ilaa habaasweyne asagana waa highway kale oo kaas ka mid yah c d f ta lacagteeda odan ka bixiyeen waa ka badbaaday khayr allah siiya dowladda kale waa aragteen iskuulkii macallimiinta waan dhisi haynaa ilaahay hadduu yidhaha wax yaraan noo heri wakti dhowna waxaan bilaabi doonaa college oo takhtariinta oo halka laga dhis marka ceelasda ay college takhtariinta hesho macallimiintana hesha kii kaloo technical tivetkan ay hesha waxaan umalaynaa waxaa kasoo bixi doono wax badan oo iskaa u shaqaysan oo dhah jidkii laamaydu wax yar uu naga dahay hadda waa ugu noqday insha allah wakti dhow asagana shaqadiisu waa bilaaban doontaa waa nogsoona waxyaalaha nagarsugaa ka mid ah inaan hagaajina aan ku darigelaynaa waxaa kaloon ka hadalnay waad kastaba waxaa dhahnay in waa inaa hesho iskuul u dhinaca hoosaan laga soo bilaabay sabcounty cusub aan helnay secondaryaal iskuul aa jiri waxaan soo hagaajinay secondary school oo cusub oo magaalada beletulamin iyo biyacad ay leedah dhismadii way socotaa waxaa kaloon haddana asagana aan soo bilaabano iskuulkaba gabdhaha oo magaalada tulatula oo tulatula gaals raal asagan laga bilaabay waxaa soo hertay reerla koley ayakana reerla koley basir one secondary school inaan ugu hagaajina oo basir secondary school la dhaha oo asagana dowladda lacagteeda waa ina siisay dhalinyarada dowladda waxay u ogolaatay inaan iin hagaajina lana bilaabi doono meel la dhaha huduma center iyo i c t center oo isla socoto oo combyutera ninka gala ninka n h i f ninka kibandada ninka basertificate laga wada geli doono ayagana halkaasaan ka dhisaynaa dowladdeena lacag baa inoo soo qarirays kadibna ceel nuur south ceeldaha south ayakana i c t daasaan loo hagaajinay kadib markaas waxaan gelaynaa afarti waad tu kastaba ina la kooley loo dhisa baasir looga dhisa deela ku kale looga dhisa ceel nuur looga dhisa ceeldaasna ciiditeeda waa la galay waxaan raadinaynaa marka maadaama ay dhulka shaqalaan ka tahay nin kastoo dhalinyaraha combyuterdiisa inuu gala shaqa uu ku raadsada qalinkiisa iyo mudidiisa intaas shaqadan kalo haddaan ka hadlayna ay dhalinyarada dooli laayeen nasiibkaada college macallim halka ka akrisitid taqriimaad ka akrisid i c t aad ka akrisid dadkeenin ay kibaandada ugu tagaan